bismillahi raxim kulanka wuxuu ahaa kulan maalmahanba socday labadii maalmo ugu dambeeyey socday ayuu ahaa kulankan waxaa kulan ay isugu yimaadeen dhammaan maxaan ku dhaha mas-uuliyiinta amniga ay ka mid yihiin taliyayaasha afarta ciidan nabad sugidda iyo booliska iyo sidoo kaleeto asliinta intaba iyo milatariga intaba ay isugu yimaadeen waxaa looga arrinsanayey qaabkii maxaan ku dhahayey security-ga muqdisho iyo meelaha ay elections ka imaanayaan oo ka dhacayaan oo dhan ama doorashada qorshihiisa ayaa laga hadlayey uuna soo gabagabay si qurux badan ayuu kasoo gabagabay waaa waxaa kamid ahaa dadka kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ahaa maamulka gobolka banaadir oo isla joogay meesha amisom ayaa kamid ahayd si qurux badan kasoo dhamaaday labadii maamul ugu dambeysana waa wada socday waa gartay kulankaasi maxaa looga hadlay oo diiradda intiisa badan lagu saarayey
kulankaasi muhiimadiisu waxay ahayd maadaama uu wadanku xaalad oo doorasho u gelayo ramadaankii uu nagu soo wajahan yahay wasaaraddu waxay soo qaban qaabisay oo ay samaysay qorshahaas amniga ah qorshahaas ayaa la la gaarsiinaya dhammaan laamaha amniga ee khuseyso labadaas maalmoodna waa la isku afkarsay balankii iyo qorshihii amniga ee muqdisho iyo qorshihii amniga ee guud ee ee guud ahaan ee doorashooyinka waa gartay marka saraakiisha laamaha amniga bal waxyaabaha laga hadlay oo qaabka loo wajahayo amniga doorashooyinka dalka maadaama hadda doorashooyinkii ay soo dhow yihiin qorshe ku aadan arrintaasi saraakiisha laamaha amniga ee kulanka ka qayb galay mala dejiyey
sida ogsoon tidiin waxa waaye markii xaaladahan oo kale ay jiraan amnigu waxa waaye muhiimad gooni ayuu leeyahay qorshe ayuu u baahan yahay ka duwan kuwii hore marka qorshahaas ayuu ahaa qorshaha muhiimadda ugu weyn lahaa waxaa kasoo qayb gala xataa oo aan kaaga tegay dhammaan waxaan ku dhahay qaybaha amniga ee taliyayaasha degmooyinka booliska taliyayaasha degmooyinka ee nabad sugidda dhammaantood way kasoo qayb galeen maalintii ugu dambeysay waxaana la siiyey wixii kasoo baxay ahaa awaamirta ahaa iyo balankii iyo wixii waa la siiyey intaba marka qaabkaas ayuu ahaa si wanaagsan buuna kasoo gabagaboobay waa gartay ma waxaa jira awaamiiro oo lasoo rogayo xiliyada la gelayo doorashooyinka oo dhinaca amniga ah waxaa jira sidaa ogsoon tahay in hadda ramadaanka uu bilaabanayo maadaama ramadaanka uu bilaabanayo kusii xigana doorashadii ay ku xigto marka amnigu waa muhim awalban muhim uu noo ahaa laamaha amniga muhim way u ahaayeen wasaaradda muhim waa u ahayd laakiin waxa hadda la qabanayo waxay ahayd in waxaan ku dhahayey isu diyaarintaasi waxaan ku dhahayey waktiyada nagu soo aadan ayay ahayd sidaas ayuuna kusoo gabagaboobay oo kusoo dhamaaday waa gartay marka qaabka dawladda soomaaliya gaar ahaan laamaha amniga hadda ay ugu jeheyso doorashooyinka dalka ka dhacaya waa qaab caynkee ah
waxa waaye aan waxyaabaha qaarkood oo la xiriira amniga oo dhan ma ma ma ma ma ma la ma ma la siiyo inta badan dee waad og tahay miidiyaha marka waa insha allahu qorshe loogu talagalay amniga muqdisho iyo amniga doorashooyinka intuba wasaaraddu waa waxa waaye dowrkeedii dowrkeedii waa gudatay waana soo jeedisay ciddii amniga laamihii amnigana waa ay gaarsiisay waa gartay wadamo badan oo caalamiga ayaa deyrinayay amniga soomaaliya gaar ahaan muqdisho iyo qaabka doorashada xilligaasi bal ka warran arrimahaasi
waxaad ogsoon tihiin in dhammaan dawladaha daneeyo soomaaliya ama jecel horumarkeeda inay dhammaantood ay ka dhul sugayaan waxyaabaha laga filanayo dawladdan oo ah inay gaarsiiso shacabka soomaaliyeed doorasho xor ah doorashadaasi in lagu sii gaaro doorashooyinkan hadda ah marka xilkaasi waa mas-uuliyad taabanaysa dhammaan laamaha amniga xilliyada oo hadda doorashada ay tahay marka waxaan rajaynayaa in ayadana sidii loogu talagalay oo si qurux badan ay u dhici doonto insha allahu haduu ilahi raado sidaad ogsoon tahay waa waxaa jiro in ay isku dayaan mar kasta kooxaha nabaddiidka ah inay dhibaatooyin geystaan dhibaatooyinkaasna ma ma ma ma ma ma ma dhalinayso ama ma ka imaanayso in horumarka iyo digsiga iyo waxaan ku dhahaa tubka ay ku socoto dowladda soomaaliya iyo shacabku ay ka sugayaan ummadda inay ka hor istaagi karaan marka waxaan rajaynayna insha allahu hadduu ilah yidhaahdo in qorshaha noocu doonaba ha ahaado inuu sidii ay dowladda ugu tala gasho ay ku dhici doonto ay ku dhammaan doonto